gudoomiyaha cusub ee degmada xamar jajaba gobolka banaadir ayaa sheegay in maamulkiisu uu la imaanayo qorshe lagu yareynayo saxmadda iyo jaamka ka jira degmada maadaama ay ku taalo dekada ugu weyn magaalada muqdisho islamarkaana lagu nidaminayo wadooyinka suuqyada iyo meelaha kale ee ciriirigu ka jiro waa kan gudoomiyaha cusub ee degmada xamar jajab cabdiraxmaan faarax afrax helos oo ka waramaya sida uu maamulku u qorsheynayo inuu kaga inuu ku yareeyo saxmadda iyo jaamka ka jira degmada xamar jajaba gobolka banaadir
waxaan leeyahay runtii waa degmo xadaari ah oo muhiim ah inaan ay ii gartaan madaxweynaha dowladda federaalka iyo guddoomiye mugaab inay ii gartaan xilkan waxay ii tahay runtii fursad waxaana is leeyahay inta karaankayga ee aan qaban karo inaan degmada xamar jajab aan kusoo kordhin karo khibradayda iyo kartidayda si adinkuna aada iila shaqaysaan adinka la-aantiin aniga ma shaqayn karo laakiin haddii aada garba ii noqotaan aanu ku duuli karo waxaan samayn karaa isbeddel xaqiiqatan degmadan waa degmo facweyn waa degmo ay ku taalo meesha ugu muhiimsan isha dhaqaalaha dalka oo aada og tihiin dekadda weyn ee magaalada muqdisho oo aada og tihiin zaxmadda baabuurta waaweyn ay abuuraan alaabta ka soo degta iyo sida maaragtay ay u abuuraan waxyaalahaas oo dhan degmadan ayaa nasiibsatay marka waxay u baahan tahay in qorsho iyo waxyaabo zaxmadda aysan ku dhalanaynin iyo fikrad lala imaado sidaasna runtii bulshada shacabka soomaaliyeed muqdisho oo la sheego inay ku nool yihiin in ka badan afar milyan oo ruux ee xaqiiqatan ay nasiibsatay in degmada xamar jajab ay tahay isha dhaqaalaha meesha ay wax ka yimaadaan dekadiina ay ku taalo markii intaas laga yimaado waxaan rabaa kolley shaqaa noo taalla tan ugu muhiimsan waxay tahay oo aada og tihiin dalku in maaragtay diiwaangelin iyo doorasho iyo howlahaas ay socdaan marka waxaan rajaynayaa in shaqadaas haddii alla laga helo sabtida maalinta ay tahay oo ay tahay maalinta koowaad aan xafiiska insha allah uu fadhiisan doono in adinkuna garbahayga aad buuxin doontaan ila shaqayn doontaan in doorashadaas iyo howlahaas iyo diiwaangelinta iyo bulshada ay maaragtay igala shaqeeyaan marka dardaarankii waa qaatay aad aad u mahadsan tihiin sharaf iyo karaamo meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay farxad ku noolaada soona dhawaada
dhowaan ayuu xilka la wareegay gudoomiyaha cusub ee degmada xamar jajab isagoo sheegay in uu shaqooyinkiisa ugu muhiimsan ay ka mid yihiin in uu yareeyo jaamka degmada xamar jajab ee gobolka banaadir